dhegaystayaal kusoo dhowaada dood ku saabsan taageerada horumareed iyo dhaqaale ee dowladda maraykanku ugu yabooday puntland iyo somalilan iyo qaybo kale oo ka mid ah soomaaliya doodaasi waxaa nagala qayb gelaya colonel injineer maxamed maxamuud samatar dheghareeri xaaji mursal ibraahim oo ah maarayihii hore ee xiriirka ganacsiga dibadda hay-addii loo qoran jiray farenka iyo xasan cabdi oo isagu ah arday ka mid a ardayda wax ka barata jaamacadaha waddanka maraykanka waxaa kaloo isaguna doodaasi ka qaybgelaya yuusuf axmed cali xaad oo ka mid ah waxgaradka iyo odayaasha magaalada boston
maraykanku inuu ugu baaqay soomaaliya taageero uu doonaya inuu ku gaarsiiyo gobolada puntland iyo somalilan iyo qaybo ka mid a soomaaliya oo hataa la sheegay inaan xiriir la lahayn dowladda kumeelgaarka ah marka kaalmada iyo faragelinta siyaasadeed ee maraykanku haatan dardarteeda hortale uu la soo galay sidee baad u aragtaa tan ku horreysiiyo injineer maxamuud maxamed samatar dhegreeri
bismillahi raxmaan raxiim soomaali oo dhan meel joogtaba horta waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kabacdi su-aasha ay weydiisay haddaan ka jawaabo aniga waxay ugu muuqataa su-aashaas su-aal lagu wiiqeeyo midnimada iyo dadnimada soomaaliyeed maraykankana runtii waxaan ka filaynay waxyaabo ka waaweyn inuu nooga qabto waddankii oo maantay ku dhow inuu noqdo waddan ka tirtirmaya saacadda adduunka marka waxaan qabaa runtii arrintaasi inay tahay arrin wiiqaysa midnimada iyo rajadii laga qabay in soomaaliya ay soo noqoto waxaanan ku talin lahaa haddii maraykanku tale iga dhegaysanayo anoo ah muwaadin waayaarag u ah waddanka wax ka socda daana ah in arrintaa uu ka noqdo uu dadka la tashado intuusan waxba bilaabin arrintaasi soomaali waa wiiqaysa waxna tari mayso qaab kale wax looga qaban karo ayaa sheegaya taasna waxaa sheegaya markii waqtigeeda uu iibsanaado
xaaji mursal adigu sidaad u aragtaa in maraykanku uu wax uga qaban karo arrimaha soomaaliya ama arrintan puntland iyo somaliland iyo qaybo kasta kamida somalia lagu taageerayo ma mid qarannimadii soomaliya waxu dhimaysaa mise mid soo celinaysa rajadii soomaali weyn ee dowladdii soomaaliya laga qabay bismillahi raxmaan raxiim wasalaatu wasalaamu calaa nabiy rasul nabiy sal alla alay wasalam arrinta ay u weydiisay waa maraykanka waa dowlad weyn yani haddii uu waxyaala uu wanaag badan wuu sheegay haddii uu yahay waa qaban karaya soomaaliya waa hagaajin kara waa dejin karaya laakiin wax badan uu sheegay in maaratay wax qabanayo haddii hadalkiisa uu dhab yahay oo wax qabanayo waa qaban karaya waanu quracsanay in labadaas gobol wax u qabto bay soomaalidana uu markaa uu guud ahaan wax u qabto waxba kama qabanayo
xasan cabdi oo isaguna doodan nagula jira haddii xaggaaga usoo jeesto sidee baad u aragtaa inuu maraykanku taageeradan uu hadda ugu yabaahay qaybaha kamid oo soomaaliya ay gacan uga geysan karto dib u dhiskii soomaaliya xagga siyaasadda iyo nolosha ijtimaaciga iyo arrimahaasoo dhan sidee bay kula muuqataa bismillahi raxaatiin waxay ugu muuqataa anugu aniga oo aan diidaynin dad soomaaliyeed in taageero la siiyo haddana waxaan u arkaa soomaaliya inay sii kala wiiqayso sii kala qaybinayso ma garanaysaa ee wax haba yaraatee faa'iido ay keenaysana aysan jirin maraykanku dowlad weyn weeye wuuna tegay soomaaliya hadda ka hor inkastoo waqtigii iyada ahaydaan laga faa'iidaysanin laakiin haddana waqtigaa kadib wax haba yaraatee il naxariis oo uu ku eegay oo dambe ma jirto inuu hadda yidhaaho markaa qayb soomaaliya ka midaan caawinayaa waxay noqonaysaa inuu qayb ka soo horjeedo qaybna uu caawinayo marka waxay keenaysaa ma jirto dowlad ku meelgaaraa jirta oo la dhisay hadduu maraykanku wax caawinayo dowladda ha caawiyo ha xoojiyo ciidamada amisom jooga ha xoojiyo ha xoojiyo muxuu ahaa oyuda kale taageeraha ku siiyo faragelinta uu samaynayaa xataa ha noqoto faragelin military oo toosa xataa ha sameeyo oo soomaaliya oo dhan uu wax ugu qabanayo oo ku qabanayo laakiin inuu yidhaaho puntland iyo somaliland baan caawinayaa soomaaliya hadda puntland iyo somaliland iyo jubbaland iyo mbayland iyo banaadirland iyo intaasay usii kala baxaysaa iyo galmudugland iyo marka maalin walba dee qayb hadda markuu yidhaha labadaasaan caawinaya laba kale haddana caawiya odhanaysa taas waxay sahlaysaa soomaalida inay sii kala cararto inaysa sii nacdo marka waxba yaraatee midnimaa ay keenayso ma jirto aragtideeda waa hagaag dhegreer haddana xaggaa kusoo jeesto waxaa jirtay in sida dadka arrimaha soomaaliya indhaindhaya ay ku doodayaan labaatankii sane lasoo dhaafay taageerada ka timaada xagga reer galbeedka oo maraykankuna ku jiro ay ku qulqulisay magaalada muqdisho oo muqdisho a lama leeyahay afka waxay u dhigatay soomaaliya oo dhan haddii laleeyahay gobollada degan ha la caawiyo oo wax loo qabto maxaad arrintaas ka aragtaa ama uga soo horjeedaa waxaan uga soo horjeedaa horta wax bini aadan keenay oo mucaawamaha midna koonbuskan ka dhow soomaaliya koonbuskan teeda kale mucaawamada la dhiibo ma gaadho dadka u baahan ma gaadho mucaawamada la gaadho waxay ku dhammaataa hay-adaha internationalka ah baa cuna dadka dhabta ah iyo dadka runta ah oo rabeyna gaarsiin gaadho boqolkiiba one percent ma gaaran haddaan run isu sheegno u n d b da iyo united nationska waxyaabaha soo gaara w f b da waxaa soo gaara wax baran ku tirsia aan maclahayn oo ah dufan soo garan maysa ummadda wax gaaram haddii la rabo in wax la qabto waxa weeyaan dowladda soomaaliyeed ee jirta in taageerada ummadda la siinaya loo dhiibo laakiin marka intaasoo dullaal ay soo marto waxa ummadda gaarayaa waa wax yar waxaa maraykan uu sheegaya balaayiinna wax ka gaara ummadda dhabta ah ee u baahan ma jiraan waxaan qabnaana waxaasi waa wax lagu gulugoynayo ummadda soomaaliyeed waxaa noo qalmana maaha waxaan ka sugaynay maraykanka iyo adduunkana maaha haddii run ay jidho oo mucaawamo ay jidho sida aan qabo waxa weeyaan soomaaliya yaan la kala qaybin yaan ilahay baa caawinaa dowlad baa jidha dowladdaa jidha in la xoogeeyo in wax alla wixii jira ee dhaqaala ah ama taakulena la bixinayo in dowladdaa lagu kontrolo iyaga loo dhiibo lagu hubiyo iyaga gaarsiin kara teeda kale midnimada soomaaliyeed yaan la wiiqin taasi kala qaybintaas waxay sabaynaysaa inay midnimadii wiiqdo anugu dood weyn baan ka qabaa waxaan leeyahay sheekadaasi waxa weeyaan in dib layskula noqdaan injineer xareeri dowladdii soomaaliyeed maanta saldhiggeed waxay ahayd magaalada muqdisho waxaynay ku jirtaa dab holcaya meel dabka holcayana dowladnimo lagama dhiso sida dadka qaarka ay ku doodayaan marka maadaama dowladdii aysan awoodu lahayn in taageeradii loogu dhiibay ay gaarsiiso shacabkii soomaaliyeed miyaynan ahayn in qabaa'ilka ama kooxaha kale ee nidaamka ee maamulka samaystay si toosa loo gaarsiiyo oo magaalada muqdisho aan lagu koobin
mid baa taas waxa weeyaan waa arrin kaloo gaara weeyaan dowladaha way jiraan laakiin sida maraykanka ugu hadlaayo mucaawamadii ummadda soomaaliyeed ugu- ugu talagalay dowlad baa loo habeeyey inuu dowladda wax holcaya oo jira waxa weeyaan raggaas waa la wiiqay markii hadda way sii wiqimayaanba markii la yihahdo maba jiraanba oo puntland iyo somaliland malaxaabo ba la yihahdo dowladdii dhexena wax alla gurto taageeraha oo la siinayo ama waaba la yeelanaya dana waxaan qabaa way wiiqaysaa midnimadii iyo dowladdii iyo heekelkaa samaysana way wiiqaysaa waxaan qabaa in maraykanku arrinta iyo iyo dowladaha waaweyn adduunka soomaaliya usoo jeestaan sheekada ay ka baxaan in ciidan xoog leh oo meel walba african union iyo cid kale scotland in adduunka usoo je waayo halkaasi waxa weeyaan kansar baa kasoo socda dhibaata kasoo socota haddaan laga hortegin maalin kaloo laga shalaayo ayay imaanaysaa baa imaan doonta waxaan qabaa in xoog lasuu geeyo muqdisho iyo agagaarkeeda laga sifeeyo waxyaabaha qurunka ee ciidamadeena iyo dadkeena baabiiyey ee shabaab iyo wixii lamida sidaa darteed waxaan leeyahay adduunku isugu fiirsan unisom iyo afrikaanka waxa weeyaan
waa hagaag eh, waa cadaystay eh, xaaji mursal haddii aan adiga kugu soo jeesto xaggaaga dadka eh, siyaasadda soomaaliya indhendheeya waxay markiiba ku sheegeen arrintaasi inay tahay mid la doonayo in siyaasadii eh, ka jirtay magaalada muqdisho la rabo in laga soo wareejiyo oo xagga ah iyo gobolada waqooyi iyo gobolada bari ama waqooyi bari loo wareejinayo iyo gobolada dhexe Eh, dooda caynkaas maxaad ka leedahay bismillah Een, horta midnimada soomaaliyeed waxay ku xiran tahay shacabka soomaaliyeed ku xiran tahay ayagaa midnimadooda ilaalin kara maraykanku waxa weye waa dowlad weyn Een, haddii ayagu rabaan soomaaliya inay midoobaan oo midnimadooda ilaaliyaan maraykanku waxba ka qaadi karo waxma ka qaadi karo waa inay ayagu fiirshaan danahooda fiiriyaan wuxuu asag qorshuhu wado oo yani wax ku hadlaynayo waa in soomaalida ay ka hortagtaan laakiin haddii wax qabadku uu dhab yahay anugu gobolada dhexa lagu qabto ama puntland ha lagu qabto ama somaliland waxba kama qabo laakiin soomaalida ayagaa la rabaa inay midnimadooda iyo dadnimadooda ilaashadaan oo ay u midoobaan anugu taasaan qabaa haddii dowladdii ay fashilantay oo ay ku kooban tahay xaafado ka mid a magaalada muqdisho islamar ahaantana shacabkii soomaaliyeed ayna gaarsiin karin gargaarkii loogu soo dhiibo miyaysan kula ahayn in qabaa'ilkan si toosa loo gaaro oo iyaga eh, haddii ay maamul samaystaan waxooda gaar loo siiyo
anugu qabiilka hadli maayo dowladda in la taageero waxba kama qabo ee maraykanku uu taageero waxba kama qabo laakiin in la meel cidlaa laga yidhaahdo maaragtay waxbaa la qaybanaya anugu taa waa diidana horta waa in waa in wax la cubsadaa qaybta waa inay soomaalida ka hadashaa ma ahan in maarata qof uliska yidhaahdo anugu kaasaan qabo salaamu calaykum Eh, xasan cabdi ururada al-shabaab iyo xisbi islaam ururadan eh, siyaasiyiinta hadda noqday ee hubaysan ayay maraykanku sheegeen in arrintaas uga hortegayaan gargaarada ay damacsan yihiin inay puntland iyo somaliland gaarsiiyaan arrintaasi ma kula tahay in dhaqdhaqaaqa ururadaasi ay ku leeyihiin goboladaasi ay sii xoojinayso oo ay sii noqon karaan dad ku firfircoon goboladaasi oo soo baxa mise waxay kula tahay in arrintaasi ay ka hortegayso jiritaanka ururadaas waxaa aniga aragtidayda puntland iyo somaliland oo maraykanku caawiyo waxaba yaraatee saameyn oo ay ku leedahay hadday ka hortagnin tahay iyo hadday ku badasho tahay midna ma jirto sababtoo ah maraykanku labaatan sane hal soomaaliya burbursan tahay puntland iyo somalilandna wax macaawimo oo uu gaadhsiin jiray oo toosi ma jirto baa qanciyado uu caawiyay hadday wax geyn jireen oo maraykanka ku lugle laakiin wax toos ah oo dowladda maraykanku ay cadaysatay hadda kahor oo gobolada ay gaadhsiin jirtay ma jirin kamana jirin ururada hadda aad sheegayso haddana kama jiraan marka anugu waxaan u arkaa un taasu fowdo lagu samaynayo dowladdii kumeelgaarhka ahayd marka in dowladda kumeelgaarhkaa la taageero soomaali oo dhan baa ku jirta puntland kuwa kasoo jeedaa ku jira somaliland kuwa kasoo jeedaa ku jira dowladdii dhexe soomaaliya weeye waxaan marka in iyada la taageero iyada la xoojiyo dab holcaya hadday ku dhex jirtana dabka holcaya waa lagu ogaa marka hore markii la dhisayay xataa dabkuu holcayay marka dabkaas sidii loo baktiin lahaa inuu ka qayb qaato weeye dowladu weyn weeye maraykanku intuu dhaqaala ku bixinayo hadduu military ahaan uu u gelayaba inuu labadaba iyo siyaasadba inuu taa ka qayb qaato weeye dabkaasi loo baktiin lahaa laakiin meelo degan oo nabadgelyo ah oo labaatankii sano iyagu ismaamulayay oo nabadgelyo haysta oo wixiisa ilaahay siiyey halkoodii ku maamulanaya inuu yidhaahdo kuwaasaan caawinaya kuwii kale taagta darraa ee dabka ku dhex jirayna uu yidhaahdo kuwa ma caawinayo taanu waxaan u arkaa in ma garanaysa ay wax kale ku jiraan meesha marka waxaan leeyahay meesha dabku ka jiro ee dhibaatadu ka jirto ciddii macaawimo bixinaysahay halkaa ha gaadhsiiso halkaana ha caawiso
yuusuf axmed cali xaad yuusuf sidee baad u aragtaa adigu taageeradan dhaqaale iyo horumarineed ee maraykanku ugu yaboohay gobolada soomaaliyeed iyo qeybaha kale soomaalida ee federaalka aad moodid inay toos ku jirto anigu waxaan ka qabaa soomaaliya maanta dhaqaale loogu yabooho uma baahna waxay u baahan tahay maamul wanaagsan oo daacada oo dad siyaasiyiina iyo dad waxgarada ay ka qayb galaan oo dad maamul wadi karaan loo dhiso oo loogu dhiibo xukunkooda waxaan kaloo ka qabaa labadan jabhadooda s s d f iyo s n m oo dalka horey u burburiyey ummadda soomaaliyeedna halkaas soo gaadhsiiyey hoogga iyo baaba'a labaad soddon sannadood dalka iyo dadku ku jireen gaadhsiiyey waxay ka mid tahay oo maanta la caawiyaa waxay ka mid tahay walaac iyo khalal hor leh iyo uurku taallo soo korodha oo ummaddii soomaaliyeed ku soo korodha taasna maraykanku waxaa u fiican inuu noqdo nin ka badbaadiya soomaaliya halaaga horay u soo maray iyo ka hadda ku soo socda labadaba uu ka badbaadiyo marka ma waxaad leedahay mucaawimadee qarannimadii soomaaliya ayay weeqaysaa mise qarannimadii soomaaliya soo celinteedii waxbay ka tarisaa dadkan soomaaliyeed galeyda yurub iyo ameerika doofaarka ku nool la siiyo oo baqaarada yaalla uma baahna dadka soomaaliyeed waxay u baahan yihiin waxtar xagga siyaasadda iyo mabda'a laga ururiyo oo laga dhiso oo dowlad wanaagsan oo istaagi karta dalkanan wanaag u horseedi karta kuna soo celin karta in loo dhiso taasay adduunyaweynaha ka sugayaan kana doonayaan waa taa ta aanu rabnaa ummadda soomaaliyeedna isku raacsan tahay aanayna ku kala hadhsanayn